walaal dagaal meesha ayaa ka dhacay hadduu ka dhaca meesha waa lagu barakacay shacabka waa ku barakacay marka meesha xaaladda ilaahay ayaa ogtay u taalanay oo xaaladda micnaha hadda dagaal ma jiro laakiin micnaha sansaan colaadeed waa laga dareemaa meesha yaa ku dagaalamay meesha markii hore
waxaa ku dagaalamay meesha shacabkii oo meesha deganaa dadka deegaankii ah iyo micnaha shabaaba meesha micnaha ku dagaalamay dawladdaa garab siiso micnaha ayaa meesha waa u dhawey dawladdiiaa garab siisa marka waa iyaga meesha waa la iskula dagaalay iyo shira ragaa ku dhinta meesha al-shabaab iyo shacabku maxay isku hayaan oo ku dagaalamayaan
wallaahi kolba adiga waxbaa iska jiro micnaha ni waxbay weydiinaa wiilal iyo waxbaa seke seke iyo meesha waxbaa ka jira ni oo meesha wax qaab kasta waxu rumeeya leeyihin dadkii shacabkayna waxaas ma bixi kariyo ma al-shabaab baa weydiinaya haa saas weeye hadalku waan garta al-shabaab marka arrintan weydiinta carruurta ay ka dalbanayaan dadka ma waxa soo so soo jiitamaya soo socdaba mise hadda bay bilaabeen
wax oo ewel horuu jiri jira waayo wax horuu jiri jira waayo wax hadda cusub ma ahayn ewel ma ewel sida udhihi dhihi jireen waxbaa macnaha hadallaa socsocon jiray marka hadda waa kusoo kululaadeen marka waa rabnaa ay dheheen camal dadkii shacabka ma bixi karna ay dheheen camal waan garta marka ma xoola un keliya baa la weydiinayaa mise sidoo kale ee dad iyo dad ay askareeyaan ama carruur ayay weydiinayaan al-shabaab da carruur yar yara waaye carruur yar yara waayey maana dad askla askareeye waa la dhiibay xoolana waaba la dhiibaaba simiraayaka la dhiibaaba ee carruurtan maxay ku suubinayaan marka al-shabaab maxay ka doonayaan waxbaan baraynaa camalay leeyihiin macnaha dugsi ayaan geenaynaa waxbaa la bara camal soo dugsi iyo goobo waxbarasho meesha kuma yaallaan
waa ku yaalin laakiin aninka wax barayneen aninka wax barayneen idinka aninka hadnaban siiya camal unka wax barayneen ee taas micneed ma waxay tahay al-shabaab baa carruurta gacanta ku hayo daryeelaya noloshooda iyo caafimaadkooda haye aninka daryeelayna aninka macnaha wax barayna aninka maxaan ku irad waxba say xaala dooraynu ka ogaanayna sidaas weeye sheekadu waan gartay marka deegaanada ay da- ku dagaalamayaan shacabkii al-shabaab maxaa ka mid a deegaanadee
cali guduud iyo burdacaar weeye waan gartay deegaanada aan sheegtay marka gobolkay ka tirsan yihiin degmahaan iyo hoos tagaan degmada cadale
waan garta marka khasaare maxaa jik oo dha- ka dhashay dagaalkaas udhexeeya shabaab iyo dadka shacabkaa
sideedna meesha waa ku geeriyootay sideed sideedu ma hal dhinacba mise waa labada dhinac isku dar waa isku dar waa waan gartay marka dadka shacabka tiro ahaan ayaga si qaasa ma u hayna dadka waxyeelada uga soo gaarta dagaalkan haye waa labo waa labo dadka shacabka al-shabaab dhankoodana
lix waan garta marka lixdu ma dhimashaba mise dad dhaawacabaha ku jira dhimasho weeye intaba sideedba dhimasho weeye sideedu waa dhimasho laakiin dhaawacana
dhaaw maya dhaawac inta waa dhaawac hadda wax oo hadda lagu sheegi karo ma jiro dhaawac waa dhaawac hadda meesha ma alan laakiin dhimashadaa meesha macnaha tiila waan gartay waxaad ii sheegtay in hadda dagaal uusan jirinin laakiin xiisada ay taagan tahay goorme ugu dambeysay dagaal kafool kafoola inuu shacabka iyo al-shabaab halkaasi ku dhex maro
wallaahi maanta ilaa adiga dara dagaal ma jiro laakiin dagaalku si hore u ahay waan gartay laakiin maanta maxaa jiray
ma wax oo hadda eh, waa waana hadda ma jiraan hadda waxba macnaha haddaan odayaal dhaqameed iyo culamo diin iyo waxaas waxba kusoo kuma soo bixin adiga kolba waa uun haddaan waa la kala joogaa hadda eh, laysma aadin laakiin macnaha meesha dagaal waa ka muuqda hadda saansaan colaadeed hadda waa laga dareemaa meesha haddaa fiirisa qaabka laakiin haddan dagaal ma jiro laakiin hadda wax kusoo baxo hadda macnaha waa waan hadda oo dhex yaadhigay oo hadda maxaan ku rahdaa amba culamo diin ama se waayeel kusoo baxa ma jiraan laakiin hadda eh, dagaal hadda saacadaan kula hadlaa ma jiro ee waxaa igu maqaalaa en in dad badan oo shacabkii ay halkaasi ka barakaceen dagaalada socda awgeed maxaa kale ka ogsoonna
waa jiraan waa jiraan dad oo barakaco meel qaxwooti ku ahaa jira hadda oo qaxwooti ku ah waa ga- dadkan halkeebay ka barakaceen
meel cali guduud iyo burda caariyo kaa- meel la yidhaha cali guduud iyo burda caariyo meesha la yidhaha xagareey iyo buntland ay ka barakaceen marka dhankeebay aadeen oo u barakaceen iyaka dawladda xigtay aada dawladda xigtay aada meel cadala meel oo u dhowo tulo xaaji cali meel la yidhaha u barakaceen waxaan u fahmaa dhinaca hirshabeelle iyo jawhar xaggeeda aadeen
ma dhinacaas xigta macnaha cadala xigtay aada cadala xigtay aada macnaha dhinacaas ma aadin adiga eh, gobolka jooxi maxay aadin cadale degmada cadale u dhawaaday waan garta marka dadkani goormo ayay barakaceen ama barakaca ay bilaabeen ma dad hore u barakacaba mise maalmahan ayay barakaca bilaabeen Ko- hor dagaalku horena waa u dhexeeyaa say barakaceen haddana waa sii barakaceen marka tirada guud ma haynaa dadkani barakacay
wallaahi saacad taas maya taas ma hayo taas ma hayo kolba dad oo laba boqol oo qoys camal waa dhan yahoon waan gartay dhinaca kale warar ina soo gaaraya waxay sheegayaan in cadale ay gaareen ee, xildhibaano ka tirsan hirshabeelle oo doonaya inay dagaalkaasi xal ka gaaraan ka socda deegaanada hoos yimaada cadale marka wararkaas maxaan kala soconnaa oo aad nooga sheegi kartaa caawa والله كل مواون هذا هو اللي جاي من قبل الجور ولا جاي من تاس واح صح واي لكن وح أو هذا فافانا كاسي كروك الصبح تاس مشي أنا حضر لك جارة سوا تاس واجبته waan garta marka shacabku ayaga maxay dalbanayaan ma waxay ku adkaysanayaan inay dagaalka sii wadaan al-shabaab la dagaalamaan mise waan waan iyo xal bay ogol yihiin
ورب دقال كانوا لما بنود عم واسع ده شعب كان لما بنود دقال ولا دقال مو هاي هذا وإنه لا دقال لما يوصل قلب كنا خطوبة معاك ولا دوق أنت طبعا waan garta laakiin shacabku een ma gudbiyaan cabashadooda oo ma u sheegeen dowladda ka sarraysay iyo hirshabeelle waa u sheegay waa ogyihiin waa ogyihiin waa la joogaan dowladda macnaha hirshabeelle ayaa macnaha kor ka og iyo daa maxaan ku dhahdaa biyowdaanis iyo daa maxaan ku dhahdaa raashinsiisa macnaha meesha iyaku iskama joogaan waan gartay waxaad iga warantaa dadkii maatada sida haweenkii iyo carruurtii ku sugnaa goobaha dirirtu ka dhacaysa ayaga xalkoodu halkuu ku dambeeyey wallaahi walaalkeeyo xaalad dadkii oo maxaan ku dhahdaa iska oo waayeelka ahay meesha waa wax looga soo tegay iyo wax macnaha daawur soo raacay iyo wax si oo qaabdaraa ku soo baxay dadka xoogga lahay iyo macnaha xoolihii awel horaa loo loo- oo wax dadka waxbartooda yeesheen horay u barakaceen dadkii kalena qaarna waa oo iska oo waayeelka ahayna qaarna waa jiryaa qaarna siduu kusoo bixi karoo kusoo baxay n deegaanadan dirirtu ku dhex martay shabaab iyo shacabka hadda ayaa ku sugan ma al-shabaab baa gacanta ku haya mise dadka shacabka ayaa ku sugan shabaab ayaa gacanta ah maamula hadda gacanta ku hayo jooga waan gartay waxaad iiga warantaa ugu dambayntii jawiga guud ee deegaanada dirirtu ka dhacday hadda waa sidee maxaa laga dareemayaa maya hadda joogu waa degayn doo dagaal ma jiro hadda waa dagaal ma jiro laakiin macnaha kolba uun inuu dhacayo waa macquul taas macnaha eh, ma hayn karna waqti u dha- inuu dhaca ma dhihi karna laakiin hadda meesha dagaal waa ka muuqda hadda waa laisdhihi karaa dagaal oo qaabka meesha dagaala kasoo socda waa laisdhihi karaa laakiin waxaan leenahay ilaahay kala qaboojiyo ayaan leenahay shacabka iyo iyo shabaabba